أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellaha hoose waxaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey in xasuuq daran uu ka geystay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka etoobiya mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar khasaare culus loo gaarsiiyey dowladda burkina faso oo ka fuliyey gudaha dalkaas kooxda riidada soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan ay dowladda turkiga soo gebagabayn doonto baarinta shidaalka ee shirkadda dalkaasi ay ka wadaan badda soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataiba munaasabad lagu maamuusayey dufcado cusub oo ka qalin jebisay macadka sharciga ee beesha garre ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay qaraxyo la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agaarka deegaanka number lixdan ee shabeellaha hoose mid ka mid ah qaraxyada ayaa haleelay oo burburiyey gaari taw ah waxaana halaagsamay askartii kufaarta ee la socotay gaarigaas sidoo kale waxaa qaraxyadaas ku dhintay laba askari oo murtadiin ah oo qayb ka ahaa kolonyada kufaarta dhanka kale wilaayada gedo waxay ciidamada mujaahidiinta xalay qarax la beegsadeen fadhiisin maleeshiyaadka reedada ay kaga sugan yihiin degmada baladxaawo qaraxaas waxaa ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah waxaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abdu xasaan
muuqaalkan oo ah mid kooban waxaa lagu soo bandhigayaa duqayntii arxandarrada ahayd ee diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ay ka geysteen deegaanka xagarey ee hoostaga degmada tawfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaa fiidiyowga ka soo muuqanaya burbur xooggan oo diyaaradaha xabashida itoobiya ay u geysteen masaajidka deegaanka kaasoo dhulka ay dhigeen oo ay burburiyeen waxaa sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa burburka dhowr guri oo ay dad rayida lahaayeen kuwaasoo gebi ahaantoodba diyaaraduhu ay dhulka la simeen dhaawacyada qaar ka mid a dadka rayidka ah ee waxyeelaha ay ka soo gaartay duqaynta diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa ka soo muuqanaya fiidiyowga kuwaasoo dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan xaaladooda caafimaad subxaan allaahi wabixamdihi subxaan allaahi alcadiim لا إله إلا الله يا حي لا
qaar ka mid a odayaasha deegaanka oo dhankooda filimka ka soo muuqanaya ayaa ka warbixinaya khasaaraha ka dhashay duqaynta iyo burburka soo gaaray masaajidka iyo guryaha dadka shacabka shiina xasan barre waa dhaawac sheekh salaad egoole waa dhaawac guryahana idinkaaba u jeeda maalka halaaba idinkaaba u jeeda beytkii ilaahay ayaa lagu cibaadaysan jiray nimanka isugu bambarbe tilmaan marib guryaha cilaa deganeed deganeed laakiin hadda inay ku jirtay inay qax ka aado yar jafka dadka joogaa qa iyo jafka jirto kalama aqaan waasay guri cawad haddii nabad dhacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala ahayn un diyaarad leh meesha waxaa lagu gaarsiiyey waa xagashay waa soona calif guud waana xagashay waana qaybta galbeedka ka xigtay masaajidkiina waa burburay saddex gurina waa burburtay diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa horay duqeyn sidan oo kale ah uga geystay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga waxayna burburiyeen goobo waxbarasho goobo ganacsi iyo guryo ay degganaayeen dad shacaba waxay arrintan muujinaysaa cadaawadda aan geedka loogu soo gaban ee dowladda xabashida itoobiya ay u qabto dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaaliyeed
maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey in xasuuq daran uu ka geystay gobolka maxaara ee waqooyiga dalka itoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inahay walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ciidamada militariga dowladda silbiyadda itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay dileen ugu yaraan lix iyo afartan qof horeyd ah kadib markii ay weerareen magaalada birkat oo ku taalla waqooyiga meeja gaar ahaan aaga gojam ee ismaamulka amhaara weerarkan oo dhacay isniintii aynu soo dhaafnay ayaa sidoo kale lasoo warinayaa in tirada dadka la dilay ay ka badan karto konton xubnood waxayna isugu jiraan caruur haween iyo dad waayeel ah sida lagu sheegay warbixin ay daabacday mid ka mid ah warbaahinta itoobiya wadaaddo kristan ah ayaa sheegay inay heleen magacyada qaar ka mid ah dadka rayidka ah ee la khaarijiyey sidoo kalena warbaahin lagu magacaabo anjor media oo ah warbaahin ka faalloota arrimaha dalka itoobiya ayaa sheegtay inay heshay magacyada lix iyo afartan qof oo la dilay balse ay sheegtay inaysan u shaacin sabab aan la ciimin darteed warar kale oo deegaanka amxaarada laga helayo ayaa sheegaya in weerarka ciidamada militariga nidaamka abiy axmed uu ahaa mid toos u beegsanayay dadka rayidka ah waxaana la sheegay in ciidamada guryaha ay ugu dhaceen dadka ay dileen waddooyinkana ay madadadkooda soo dhoobeen warbaahinta taabacsan mucaaradka waxay sheegtay in ciidamada dowladda xabashada itoobiya lagu eedeeyey inay u adeegsanayaan xasuuqa dad rayidka ah xeelad cabsigelin ah oo ay ku wiiqayaan taageerada jabhadda fano sanadkii hore ayaa la diiwaan geliyey dhacdooyintan la mid ah oo ka dhacay meraawi iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka amxaarada ee itoobiya mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey dowladda burkina faso ka fuliyey gudaha dalkaas seyb cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maalinkii jimcaha aynu soo dhaafnay weerar culus ku qaaday saldhig maliishaadka xukuumadda wagaduugu ay ku leeyihiin deegaanka jafaafa weerarkan oo ahaa mid aad u culus oo ay qaadeen ciidamo aad u xoogan ayaa cagta lagu mariyey saldhigga ay ku sugnaayeen boqolaal murtadiin ah bayaan ka soo baxaya mu'asasada azalaaqah oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaana lagu sheegtay mas-uuliyadda howlgalkaas waxaana allah fadligii lagu dilay weerarkaasi ilaa boqol murtad mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qaniimaystay ilaa saddex gaari oo kuwa ciidanka ah iyo sidoo kale saanada kale oo hub ah goobta ayaa waxaa sidoo kale lagu gubay ilaa lix gaari kuwaas oo laba ka mid a ay ahaayeen gaadiidka gaashaaman mu'asasada azalaaqa ayaa baahisay sawirada howlgalkaas waxaana ka soo muuqanaya gaadiidka iyo hubka ay mujaahidiintu soo qaniimaysteen weerarkan ayaana qayb ka noqonaya howlgallada silsilada ah oo allaha fadligii libaaxida towxiidka ay ka fulinayaan waddamada dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika kuwaasoo lagu beegsanayo cadowga ay ugu horeeyaan murtasaqada fagnar oo ah kuwii beddelay faransiiska iyo sidoo kale maliishaadka dowladaha dabadhilifyada ah ee dhaca gobolka kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan ay dowladda turkiga soo gebagabayn doonto baarista sidaale ee shirkadda dalkaasi ay ka wadaan badda soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxameda shirka golaha wasiirada kooxda riddada soomaaliya ayaa looga hadlay in dhammaadka sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ay dowladda turkiga soo afmeerayso baarista shidaalka ay ka wadaan badda soomaaliya taasoo ay ku doonayaan inay ku boobaan shidaalka dhex eegaga badda soomaaliya wasiirka batroolka kooxda riddada ayaa sheegay ayaa ka sheegay ayaa ka sheegay kulanka golaha ayaa ka sheegay kulanka golaha wasiirada riddada inay kooxda riddada ee garguurta dhaqaalo ku qaadatay in shirkado turkiya ay sahmiyaan goobaha shidaalka soomaaliya uu ku jiro ee badda soomaaliya dowladda turkiga ayaa qorsheynaysa in markii uu dhammaado sahminta ay ka wado shidaalka soomaaliya ay toos u gudageli doonto boobka shidaalka dhex eegaga badda soomaaliya horaantii sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafay dowladda turkiga ayaa laba markab waxay usoo dirtay xeebaha soomaaliya kuwaasi oo waday sahminta ah ay ku sameynayaan meelaha loo badinayo inay ku jiraan shidaalka soomaaliya maraakiibta turkiga ayaa goobaha ay sahmiyeen waxaa ka mid ah xeebaha ku teedsan magaalada muqdisho halkaasi oo muddoha ay ku sugnaayeen kooxda riddada ee xasan garguurte ayaa turkiga u saxiixday inuu boobo shidaalka iyo khayraadka ku dhex jira badda soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba casaam carfaat ayaa inoo sii ambaqaadaya waxa uu maamulka islaamiga ee deegaanka ilbeete xalay goob fagaaraha ku daawasiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka elbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo filimkii mucasarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf ay dhowaan soo saartay muwaasada alkataabi garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo halkaas ay iskugu soo baxeen boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaankaas markii uu soo dhammaaday daawashada filimka ayaana waxaanu waraysi gaar ah la yeelanay qaar ka mid a bulshada deegaanka ilbeete ee daawaday filimka mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf rag baa ka mahadsan dadkii mujaahidiinta ahaa diyaaray filimkan qiimaha leh dadkaas adan ka mahadsan insha allahu tacaala maasha allah filimkan fira firin may baahi jeed cajiib iyo xiiso badan ka kooban ahay waayo may waali may baahi muaskar liigsan hirne sida macnaha culummada sida macnaha ugaasida sida dhallinyarada sida afwaaninta runtii muaskar daa ula jirnay laakiin kan oo kale weligaanama aragna runtii astaamaha muuqdana may batusaasihan cadowga intiisu jabay marku dhamaastir usmadahayo bulshada guud ahaan sanfo kasta eeta ee dhallinyarada odayaalka nabadoomada ugaasida culummada dhammaan way ballanaaha runtii ikhwaani geeka meelishal horumarow filinka iidan daawada alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan filinkaas filin lama daa weligaa horta ma aragna waana daawada iidan daawana dadka bulshada ku nool deegaanka ilbaana iidan ayoona amba meelahaas asiisiday mayba kuma dhaha sida culummada oo kale wakadalika sida abwaanaynta wakadalika sida ugaasiinta sida dhalinyarada oo kale mayba dardaaramay dhalinyarada oo ku nool deegaanka ilbaad mayba horta jihaadka waa maynagada toogtun fardacayn marka may balan baahaya anti yoona jihaadka iyo halalanoo rijalan waadofalan anti aan maraas jihaadka an kahono gaalada waxaan kati unum ununka duun ilimkaas aan ka dardaarmay hadii laher magacaygu waa khaliif waxaan joogaa deegaanka elbate oo hoosta degmada baardheer caawa waa daawaday oo si fiican ayaan u daawa filanka waxaan ku daawanay culimmadii odayaashii heer dhaqameedka oo nabadoon iyo ugaas iyo suldaan iskugu jira abwaaniinta dhalinyartii dhammaan oo diyaargalowey oo mucaskar ka soo baxay furanta jihaadkana usii diyaargalowey oo u socdo ayaan daawaday mucaskarka aan daawaday waxaa magaciisa ahaa sheekh bashiir sheekh yuusuf ayuu ahaa magacaas markaa maqlay waxaa igu soo dhacay ninkaas nin inuu ahaa haliyey oo ilaahay subxaana watacaala cadowgiis lasoo xisaabtamay inuu yahay sida ii muuqatay handhahana waa ku arkay caawana waa yaqiinteedaan istaagay taariikhdiisana waxaa waayo caawa bulshada in si fiican ay u cajibgelisay aniga aan ka mid ahay ayaan soo dhaweynaya meesha bulshada filanka ku daabatay caawa takbiirtooda iyo tahniyadooda wax lasoo koobi karo ma ahan filimkan ayaa waxaa laga daawaday guud ahaan caalamka iyadoona ay kasoo muuqanayaan dadkii qudwada u ahaa bulshada muslimiinta sida culimada iyo abwaanada munaasabad lagu maamuusayay dufcada cusub oo ka qalin jabisay macadka sharciga ee beesha garare ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan cabduqaadir maxamed rabbaani dufcadan oo ah tii lixaad kana kooban lixdan iyo shan arday oo ka soo qalinjabiyey macadka imaam shaafici ee beesha garre looguna magac daray asheekh shahiid abujaabir biidnilaah oo ka soo jeeda beesha ansaartaha ee garre ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka farsool ee degmada toorotorow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose munaasabadda waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan suldaanka beesha garre waxgaradka ganacsato waalidiin iyo culimaauddiin kuwaas oo munaasabadda kelmada ka jeediyey ogaaska guud ee beesha garre ogaas xaaji cabdulaahi xaaji axmed iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha ayaa dhankooda boogaadiyey juhdiga iyo dadaalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bixiyeen soo saarista ardaydan ka qalin jabisay macadka diintan qabiil baa ilaahay isku koryeele qabiilna wahbus u yahay malahan diiniba miska qiib kalaba horba saataal haddana waa taalaa beesha karra waas adoo filaa diintan inuun iskarab teegnahay diintan ilaahay kutubkan ilaahay oo wa kalimatullaahi alculyaa kalamada ilaahay in kor naqataay maal iyo naf in laka bihiyaay maal iyo naf in laka bihiyaay hora u ballanqaan ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna diintan in hanti iyoona iyo hoog unka bihinaya ballanqaadna ballankuni un saaqaadna iyaalka kan waay oo un u wiin hortiinaasu soconaamay dadreet adoo maray manah wahasiya dad hortiin soodaa imaano dariyata adoo mara imana waxaas yeeshiin ilaahay diinis hal karab dhoogsoodo
doora suldaanlamada lamba wakhtigooyaa sadaadaheeyaay maanana duubgubeed duqabda haajii la saari dow dhugaan ayaa dooro mu'askar ay saakabahi duhur iyo hiraab waxaa dirdaaranaa laheeyaa samadoonadu inay diyaargaroowiin oo dowra mu'askar lu diro gaalada daanta ay ka jibiyiin da'yartaan tanoo dowra hadda saaka baxto dumarkuna dahabii furaal heeyin agtaa dahaarana dersin dersin u tolaal heeyin ununa doorikii nabadoonnada haddii nahay jihaada in unu dardarkilinoo duunyikeel unu dhiibno naf iyo maal da'yartana furmaa unu keena ayaa diyaar u nahaa ilaahay daa'imka ay fadligiis durbaan ma aawisley in un hastugno gaalna derino un has ulfadhiisin درب أذك حركة دعنا إن ونسونا قنوا قالها ساكدسنا يا سب لنقانا وبالله التوفيق والسلام عليكم
gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo dhallinyarada kalinjabisay ku dhiirageliyey in ay la dagaalamaan jahliga cilmigii ay soo barteenna ay naftooda iyo dadkooda intaba ku anfacaan waxaa kale insha allah taala aan la daarmi lahaa dhallinyarada maanta ilahi subxana taala fursad uu siiyey mogtahay inay ka faa'iidaystaan mixnadan waxbarashada ah ee loogu talagalay ee muddada dhowrka bilood ah ee wax soo barnaayeen ilaahay subhana tacaala ha barakeeyo waxa aad barateen kow waxaa laydinka rabaa horta naftiina inaad mogta anfacdaan qofka mogtay markuu wax barto waxa kow uu anfacaya maxay tahay waa naftii soo maaha jahliu ka baxayaa ilaahay subhana tacaala ayuu garanayaa rasuulkiisa uu garanayaa aakhiro ayuu aqoonsanayaa soo ma ya naftiina inaad anfacdaan laydinka rabaa uma dadkii waxa weyn aad ka dhalateen ee ehelka ahaa ee waalidiinta ugu horeeyaan inaad anfacdaan inaad dacwada diinta ilaahay ugu yeertaan oo da'a bartaan ma aha cayaar cayaar ficilna waxa weeyaan hadda waa ka soocantihiin waxaa uga soocantihiin maanta waxa weeyaan waa ka dawantihiin soo maha muddaa meel ku xaraysnaydeen diinaa laydin baraya macalimiinaa laydin keenay cun cabbaa lagu lahaa waxbaa barinaysa waqtigaa lagu sameeyey fursaddaasaa hesheen dadka qaar aysan helin macadka imaam shaafici ee ay leedahay beesha ansaarta ee garre waxaa ka kalin jabiyey arday boqolaal ah kuwaas oo waxbarashadooda uga faa'iideeyey bulshada ay la nool yihiin ee deegaankooda iyo sidoo kale ku anfacay ummadda muslimiinta soomaaliyeed ee ay la nool yihiin mahadsanid rabbaani warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh